alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed mas'aladii ku saabsanayd xadiiskii jaabir aynu soo marray ee tilmaamaya waidaa saafaruu qasaruu wa aftaruu waxaan arkay mujalladii daciifada sheekhulalbaani halku ku daciifinayey aduu wax ziyaada a waxa uu sheegay aharka yacni waxaan leeyahay mursalka saciid ibnu musayib waa mursalkii aynu taxsiininay ee ibnu xarmale uu ku jiraye inuu markaa yahay mursalun saxiixulisnaad isagu markaa waxa weeye taa saas yadaabuu ku tegey ayaashee xadiidka mursalkii kale aynu soo aroorinay markaa waa sheikhu waa ka sahwiyey markaa muu soo aroorin muu soo aroorin marka xukumku calaa kulli xaal waa saynu u sheegnay ee wax markaa faa'iido ziyaadaha waxa uu ku daray in mursalka saciid ibnu musayib uu yahay mursalun saxiixulisnaad saasuu daciifada yacni ku sheegay mujalladda siddeedaad xadiidka afar boqol iyo konton waa can jaabir ibni samurata radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yakhtubu qaa'ima inuu jaabir yidhi nebigu sala allahu alayh wasalama kaana yakhtubu qaa'ima waxa uu ahaa mid markaa khudbadeeya isaga oo taagan ayuu khudbadayn jiray uma yejlisu dabeedna waa fadhiisan jiray uma yaquumu dabeedna waa istaagi jiray oo fa yakhtubu qaa'iman haddana wuxuu khudbadayn jiray isagoo taagan faman amba'aka kii kaaga warrama buu yidhi ama ku kasta oo kaaga warrama annahu kaana yakhtubu jaalisan inuu nebigu sala allahu alayh wasalam isaga oo fadhiyo inuu khudbadayn jiray ku kastoo sidaa kaaga warramo kuu sheega faqad kadab been buu sheegay akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo saaray weliba marka waxa uu yacnii tilmaamay in badan inuu nebiga sala allahu alayh wasalam la tukaday oo waxa markaa uu yidhi xadiiska kusii jirtay ilaahay baan ku dhaartay waxaan la tukaday nebiga sala allahu alayh wasalam laba kunoo salaadood wax ka badan faqad wallaahi sallaytu macahu aksara min alfay salaatin yacnii laba kun oo salaadood wax ka badan baana nebiga la sala allahu alayh wasalam aan la tukaday sidaas yada ah ayuu markaa u yidhi labada kun ee salaadoodna culammadu waxay yidhaahdeen ugama jeedo laba kun oo jimce ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa laba kun oo salaadood jimco iyo hayrkeedba jimco iyo hayrkeedba amaa laba kunoo salaadood waxa weeye waa tiro aad iyo aad u badan nebigu sala allahu alayh wasalam laba kun oo jimce inaanu tukan laba kun oo jimce inaanu nebigu tukan baaba qadcan ah sababtu waxay tahay sanadkii waxaa ku jira laba iyo konton markaysaga waxaan markaa jimce weeye waxaa ku jira waa laba iyo konton jimce sanadka dhan waxaa ku jira marka haddii waxa weeye la tiriyo ile jimcadana waxaa markaa lagu sharciyeeyey oo lagu waajib yeelay madiine ayaa lagu waajib yeelay inkastoo markaysaga axaadiista qaarkood laga qaadan karo nebiga sala allahu alayh wasalam yacni markaa hortii in jimco la oogay sidaas iyadaa markaa laga fahmi karo haddana culammadu sibay u jamciyaane marka calaa kulli xaal waxa ay noqonaysaa muddada marka waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu jimco tukaday jimcuhuba markaa in jimco la tukadaaba ay mashruuca ahayd laba kun waa ka yar tahay marka sidaas aawadeed culammadu waxay ku fasireen in looga jeedo laba kunoo salaadood oo jimco iyo markaa yacni salaadaha kale ee faralkaaba isugu jirta ayaa nebiga la tukaday sala allahu alayh wasalam wax ka badan xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa in khudbadda lagu khudbadaynayo khudbatuljumuca taagni in lagu khudbadaynayo sidaas yada ah ayuu markaa xadiisku tilmaamaya labada khudbadood dhexdoodana markaa la fadhiisanayo culammaduna ta noocaas ah waa markaa isla ogol yihiin in taagnida mashruuc ay ku tahay ha yeeshee culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa waajib in khudbadda markaa jimcada la istaago oo iyo taagni lagu khudbadeeyo oo dhexdeeda la fadhiisto labada khudbadood dhexdooda la yaro fadhiisto oo haddana markaa khudbadda labaad loo kaco oo taagnidaa lagu khudbadeeyo labada goorba waxa ay tahay mid waajiba bay culammada qaarkood yidhahdeen culammada qaarna waa sunna bay yidhaahdeen culammada odhanaya waa sunna waxay markaa ictimaadeen waa ficil bay yidhaahdeen oo nebigu sala allahu alayh wasalam u odhan yacni khudbadda jimcada istaaga waxa uu sameeyey un ficil ahaan buu u sameeyey ficil ahaan ayuu u sameeyey oo u daa'imay laakiin ma aha miduu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam amray culammada markaa kale odhanaya waa waajibna waxay ka qaateen dawaamka uu nebigu sala allahu alayh wasalam daa'imay iyo yacni inuu nebigu inagu yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen anoo u tukanayo oo kale qaabka ii aragteen anoo u tukanaya qaab la mida u tukada ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi tanna waxa weeye waa arrin salaaddii ku tacalluqa weeyaan arrin salaaddii ku tacalluqa weeyaan marka waxaanay tahay qaabkaa nebigu sala allahu alayh wasalam u khudbadayn jiray in loo khudbadeeyaa waxay noqonaysaa markaa waajib bay noqonaysaa allaahuma ilaa markaysagaa ruux yacni awoodi kari waayey oo istaagi kari waayey oo isaga markaa cudurdaarka ay uga dhacday mooyaane yacni ruuxii kale waxay noqonaysaa inay markaa waajib ku tahay sidaas iyada ayay markaa noqonaysaa wallahu aclam xadiidkii afar boqol iyo koob iyo konton wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhuma jaabir ibni cabdillaah waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqda isagiiyo aabbihiibe qaal inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama rasuulki ilaahay waxa u ahaa idaa khataba hadduu khudbadeeyo ixmarat caynaah yacnii indhihiisu markaa way casaan jireen labadiisa indhood way casaan jireen wa calaa sawtuh codkiisuna saru u kici jiray washtadda qadabuh cadhadiisuna waa darraan jiro aad iyo aad baa cadhadiisu u darraan jiray u darraan jirtay xataa kaannahu mundiru jeyshin ilaa aad ka moodayso inuu markaa nin ciidan yacni ka digaayo inuu yahay ilaa aad moodayso nin ciidan soo socda ama col soo socda nin ka digaaya ilaa aad moodayso kaannahu mundiru jeyshin ilaa aad moodayso mid markaa ciidan ka digaayo yaquulu odhanaya aad moodayso halkaasay sifa usii tahay sabbaxakum war waa idinku waabariistay ciidanku wa masaakum waa idinku galabaystay ama subax baa laydinsoo galay ama galabtaa laydinsoo galay yacnii mid sidaasoo kale odhanaayo ilaa aad moodayso wa yaquulu wuxuu odhan jiray amaa bacdu intaa dabadeed miyaa ay mahmaa yakuun min shayin fa bacdu yacni wax kasta oo markaa yacni shay oo ahaadaba waxa ka dambeeyaba yacni fa inna khayra alxadiisi kitaabu allah yacni war waxa u khayr badan kitaabkii ilaahay yacni war waxa u khayr badan yacni qur'aanka oo kitaabkii ilaahay ah wa khayra alhadyi waxaana markaa dariiqo lagu hanuuno waxa ugu khayr badan hadyu muxammadin sala allahu calayh wasalam nebi muxammed dariiqadiisii uu ku hanuunay yacnii waxaa loo dabdiyey hadyi iyo markaa huda haddii la yidhahdo wa khayra alhadyi hadyigu waxay noqonaysaa dariiqada lagu hanuuno ayay noqonaysaa haddii la yidhaahdo khayra alhudaa hudaa muxammadin haddii la yidhahdo hudaa masdarkii baa la keenay masdarkii haddii la keenana waxay noqonaysaa hidaayada iyo dalaalada iyo tusitaanka ayaa laga tilmaamaya wa khayra alhudaa yacni markaa hanuunin waxa ugu fiican yacni hanuunin iyo tusitaan iyo waxsheegis waxa ugu fiican hudaa muxammadin muxamed sala allahu alayh wasalam hanuunintiisii iyo waxsheegiisii ayaa markaa ugu fiican laakiin wa khayra alhadyi haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa dariiqo lagu hanuuno iyo waddo la raaco waxa ugu khayr badan hadyu muxammadin sala allahu alayh wasalama dariiqadii nebi muxammed yacni markaa uu maray ee uu ku hanuunay taasaa ugu khayr badan wa shara alumuuri umuuraha waxa ugu shar badan muxdathaatuha kuwooda la soo darrisiiye ayaa markaa ugu shar badan wa kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun baadi weeye rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay kaanat waxay ahayd khudbatu nabiyi sala allahu alayh wasalama khudbaddii nebigu yowma aljumucati maalinta jimce uu khudbadayn jiray yaxmadu allaha ilaahay buu mahadin jiray wa yusnii calayhi wa yusnii waa ammaani jiray ilaahay nebigu sala allahu alayh wasalama calayhi ay cala allah ilaahay korkiisa ayuu ammaani jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray calaa isri daalika taa dabadeed yacni isri waa marka yacni waa caqib baa laga tilmaamaya yacni taas dabadeed waxa hadalkaa marka uu yidhaahdo dabadeed wuxuu odhan jiray waqad calaa sawtu walxaal buu odhan jiray qad calaa uu kor noqday sawtuhu codkiisu hadalkaa hore marka uu inoo soo sheegay wa amaa bacdu fa ina khayra alxadiisi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyi muxamed wa shara alumuuri muxdathaatuha wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay man yahdihi illaahu waxyaalaha uu nebigu odhan jiray waxaa ka mid ahayd man yahdihi illaahu ku kastoo uu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lahu cid yacni habaajisaa ama markaa lumisaa uma sugnaanin waman yudlil ku kastoo ilaahay markaa hufiyo ama baadiyeeyo ee falaa haadiya lahu cid hanuunisaana markaa ma jirto walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaatay wa kullu dalaalatin baadi dhammaanteedna fi naari naarta ayay ku sugan tahay oo xadiiskii hore markaysaga ayuu kusii daray intaas fa ina khayra alxadiisi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyi muxamed wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar wa kulla dalaalatin fi nnaar waxaa ku soo wariyey nasaa'i ayaa sunankiisa ku soo wariyey culammada qaarkoodna markaa waa saxiixiyeen oo sheekhu alalbaani irwaa'u lkhaliilka iyo saxiixa anasaa'iga waa markaysaga waxaan markaa waa ku saxiixiyo waxa u yihi sanadkeedu waa saxiix wa kadalika marka waxa weye labada arnaa-uud iyaguna markaa takhriijka zaadulmacaadka ayay ku saxiixiyeen oo yidhaahdeen sanadkeedu yacni markaa saxiix weeye sanadkeedu yacni saxiix weeyaan xadiidkani waxau inoo tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam qaabka uu u khudbadayn jiray oo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu khudbadaynayo inuu codka noolnoolayn jiray oo waxa weeye markaa cod markaa yacni kulul oo yacni markaa sarreeya inuu markaa ku hadli jiray oo yacni si markaa daciifa aanuu nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu khudbadaynayo aanu hadli jirin waayo yacni codka markaa in la nooleeyo oo markaa yacni kor markaa loo hadlaa yacni dadka markaysagaa ta'siirkooda iyo markaa saamaynta markaa sida khudbaddu dadka u saamaynayso iyo sida ay u baraarujinayso labadaba waa ka qayb qaadanaysaa labadaba waa ka qayb qaadanaysaa isku wax iyadoo la sheegayo ayaa waxaa suurowdaa qaabka loo sheegayaa inay dadka saamayso iyo inaynay saamaynin marka sidaas aawadeed in waxa weeye khudbaddii qaab dadka ay ku saamaysa in la sameeyo oo waxa weeye aad iyo aad codka markaa yacni sare loogu qaado loo nooleeyo yacni markaa sidaas iyada ah ayay waxa weeye xadiidkani markaa uu ku tusinaya marka qaabkaasi waxa uu yahay yacni markaa qaabka markaa yacni mashruuca ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu u sameeyey ee markaa afdalka ah weeyaan ilaa ay ka gaadhsiiyeen saxaabadii cadhadiisu waa darraan jirtayo waxaad mooddaa nin ciidan markaysagaa ka digaayo le ciidanka idin soo geli war waa laydin hayaa a war waa tan laydin soo galay oo ciidankii markaysagaa laydinku soo waxaweye waa beriisay ee ka kaca meesha nin waxa weeye sidaas leh waxaana la ogsoon yahay qofku markaa hadduu khatar noocaas oo kale a og yahay inuu aad iyo aad markaysaa waxa si muraaro dilaaca inuu u qaylinayo si muraaro dilaaca inuu markaa u qaylinayo ayaa markaysagaa la ogsoon yahay marka sidaasoo kale ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam maadaama uu ciqaabkii aakhire ka digayo maadaama markaysa wax markaa waxa weeye uu cadaabkii dadka uga digayo waxa uu ahaa markaysagaa mid aad iyo aad yacni markaa ta'siirku si uu u weynaado yacni marka waxa weeye codkana u noolayn jiray oo si muraaro dilaac oo kale marka ula hadla yacni marka waxa weeye oo aada u caraysan yacni dadka markaa mid ula hadla khudbadda ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ahaa waxaa kaloo xadiidku uu ku tusinayaa khudbadda in markaa yacni amaa bacdu in lagu isticmaalo nebiguna sala allahu alayh wasalam aad iyo aad buu u isticmaali jiray amaa bacdu inuu yidhaahdo axaadiis fara badan bayna ku soo aroortay ilaa culamada qaarkood ay yidhahdeen waa mutawaatir amaa bacdu inuu nebigu odhan jiray oo dhowr iyo soddon saxaabi wax ka badan baa markaas soo wariyey ay sidaas iyadaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha nebigu sala allahu alayh wasalam odhan jiray inuu tilmaamo waxa weeye inay war ugu fiican yahay yacni qur'aanku ugu fiican yahay yacni markaa dariiqo iyo waddo lagu hanuunana in waddadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu maray ee ku hanuunay waddadaas inay ugu fiican tahay yacni waxa weeye inuu sidaas iyadaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu markaa u sheegi jiray dadka oo uu khutabka markaa aad iyo aad ugu soo celin jiray taasna waxay ku sugan tahay yacni markaa khudbatulxaaja ayay markaa sidaas iyadaa iyaduna markaa ugu jirtaa umuurahana inay ugu shar badan yihin waxa la soo darisiiye bimacnaa diinta lagu soo darisiiyo muxdathaadka waxaa looga jeedaa ay muxdathaat fiddiin diinta wax lagu soo darisiinayo o lagu cusboonaysiinayo ayaa markaa laga tilmaamaya marka waxa weeye waa umuuraha ta ugu sharka badan bidco kastaana yacni waxa weeye riwaayaadka qaarkood oo axaadiista qaar kusoo aroortay waxay sheegayaan fa inna kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala oo waxa weeye wax kastooo diinta lagu soo darisiiyey waa bidco bidco kastaana waa dalaalo marka waxa weeye bidco kasta maadaama ay dalaalo tahay waxaa laga tilmaamayaa inaan sharciga aynay ku sugnayn bidca fiddiin oo xasana ah bidco wanaagsan oo diinta markaa lagu soo darisiiyaa inaynay jirin ayaa halkaas yacni laga qaadanaya haddii haddaba la yidhahdo sidee loo odhanayaa bidco kasta waa dalaalo yacni markaa sidee loo tawjiihinaya nebigaa yidhi sala allahu alayh wasalam e sidee lagu fasiraya maadaama markaysaga ay jirto waxyaalo badanoo la soo darisiiyey oo aan markaysaga haddana la odhanayn waa dalaalo marka ama waa baadi marka aan la odhanayn oo ay ka mid tahay markaa qur'aanka markaa masaaxifta lagu jamciyey ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay waxa weeye yacni cumar bnu khadaab hadalkiisii oo kale uu ishkaal samayn karo yacni ku saabsan يعني inuu markaa yani cumar ibn khaaab uhi nicmat albidcatu haadihi adigu bacd alishkaalaat baa la soo aroorin karaa dadka qaarkood waxyaalaay soo arooriyaan waxaa ka mid ah xadiiskii markaa tilmaamaya man sanna fi lislaami sunnatan xasana oo ay u deliishanayaan bidca xasani inay islaamka ku jirto ay u deliishanayaan ayaa markaa ka mid a laakin calaa kulli xaal kullu dalika wax daliili kuma sugna xadiiskana waa cumuumkiisa wax markaa yacni takhsiisa oo xadiiska laga reebayo oo sugnaaday oo markaa xadiiska laga reebayo laga khasisayaana ma jiro sidaas aawoodee culammada qaarkood hadalka ay yidhahdaan waa min alcaami almakhsuus caamka la khasisay ka mid tahay oo xadiisku markaa yacni cumuumkiisa ma aha ee waa la khasisay ee markaa waxaa laga tilmaamayaa yacni bidco kastoo diinta ku saabsan oo sayi'a baa loo jeedaa ama hadday xasano tahay iyadu ma soo gudagelayso waa laga reebay ta noocaasi markaysaga waa mid baatil oo aan sax ahayn weeyi nebiguna sala allahu alayh wasalam hadalkan aad buu ugu celcelin jiray oo khudbad kasta uu khudbadeeyo wuxuu odhan jiray wa kulla bidcatin dalaala marka haddii waxa weeye ay jirto bidcaan dalaalo ahayn hadday jiraan nebigu sala allahu alayh wasalam mar unbuu baraarujin lahaa waayo markaa qaacidadu waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac yacni bayaanka iyo caddaynta wakhtiga ay dadku u baahan yihiin laga dibdhigaa yacni nebiga nisbadiisa sala allahu alayh wasalam mid u bannaan ma aha ee waxay tahay mid muxaram aho marka aan u bannaanayn yacni markaa weeyaan yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah ayaa marka ilaahay uu yidhi marka waxaa la amray tabliiqa iyo bayaanka iyo caddaynta iyo dadka gaadhsiintiisa ayaa la amray marka wax markaa nebigu sala allahu alayh wasalam khayra oo uu ogaa yacni ou dadka ka qariyay ma jiro wax shara uu ogaa oo aanuu dadka uga diginna ma jiro ma jirto sidaas aawadee haddii waxa weeye bidco kasta aynay dalaalo ahayn oo bacdulbidac yacni oo aan dalaalo ahayn oo diinta lagu soo darisiiye hadday jiri lahaayeen nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa dadka waa gaadhsiin lahaa waana caddayn lahaa xaraf arrinkaa ku saabsan oo tilmaamaya bidaca qaarkood oo diinta lagu soo darisiiyaa inaynay dalaalo ahayn sheegayaana yacni lama hayo marka sidaas aawoodee hadalka noocaasa ee la odhanayo waa min alcaami almakhsuus yacni mid marka waxa weeye saxiixa ma ahe waa mid baatila weeye waxaanay markaa culammadu markaa yacni qaacida ahaan ay tilmaamaan cumuumka waa la istisxaabaayo yacni ilaa wax khasiso la helaayo caamnimadiisaa loo qaataa sida waxa weeye baabka istisxaabka ee usuul fiqigaba markaa culammadu ay kaga hadlaan oo waxa weeye haddii caam soo arooro caamkaana wax markaa khasisa ilaa inta la helayo waxa weeye cumuumkiisaa loogu camalfalayaa cumuumkiisa ayaa loogu camalfalayaayoo loo qaadanayaa sidaas iyadiina waxa weeye waa waajib yacni markaa ku saabsan cumuumka in caamnimadiisa loogu camalfalo amaa shubahaadka lagu soo arooriyey maqaamka waxay markaa noqonaysaa nusuus markaa in la soo arooriyo nusuustaasoo markaa aan yacni deliil maqaamka u ahayn nusuustaa waxaa ka mid a man sanna fi lislaami sunnatan xasana yacni deliil uma aha diinta inay ku jirto wax layaha bidaca xasana inay ku jirto yacni diinta xadiisku deliil uma aha waayo markaa xadiiskana waxaa ku caddaynaya sababtiisa ayaa ku caddaynaysa nebiga sala allahu alayh wasalam waxa u yimi qolyo yacni markaa yacni tabaalaysan oo maryo jexjeexan wata oo baahiya ay ka muuqataa u yimi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam masaajidkii ayuu markaa ka kacay dabeedna markaasu waxa weeye markaa dadkii ayuu waxa weeye markaa sadaqadda ku booriyey oo yihi tasadaqa rajulu min diinaarihi min dirhamihi min saaci burih yacni ilaa aakhirihi waxaanu akhriyay aayaadka qaarkooda markaysaga yacni inuu naarta in wax loo horumarsado yacni markaa tilmaamaya oo naarta waxa weeye markaa ka baqa itaqu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad yacni aayaddaana markaa waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam markaasaa waxa weeye ninbaa sadaqadii markaa bilaabay markaasaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam markii ninkii sadaqadii u bilaabay dadkii kalena ay ku daydeen ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi yacni waxa weeye man sanna fi lislaami sunnatan xasana yacni markaa falahu ajruha yacni ninkii markaa islaamka yacni ku sunneeya ku sharciyeeya yacni markaa sunno wanaagsan looma jeedo markaa sunno yacni wanaagsan inuu bidco iska bilaabanayo dariiqo uu isagu iska bilowday inuu la imanayo waayo markaa yacni sababulwuruudka xadiisku uu ku soo arooray waa markaa yacni qadciyatu dukhuul yacni ama waa qadciyu dukhuul markaa yacni filxadiis xadiiska inuu soo gudagelayaa waa qadci siday culammada markaa jamaahiirta usuuliyiintu ay ku tageen maadaama sidaas iyada ay tahay waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni wax bidco ah oo uu ninkaasi la yimi oo uu markaa tilmaamayo inay xasano tahay ma jirto ee waxa uu nebigu uga jeeday man sanna fi lislaami sunnatan xasana wuxuu ka tilmaamayey shay waxa weeye sharciya oo shareecada lagu sharciyeeyey yacnii qofkii markaa bilaabo camalfalka lagu camalfalayo oo dadka waxa weeye u horseeda ayaa looga jeedaa yacnii dadkii oo kale sadaqadii hadday ka yacni markaa xoogaa ka gaabiyaan sadaqadii oo uu nin sadaqadii markaa bilaabo o uu dadkii tuso sadaqadii in la bilaabo dadkuna ay ku daydaan marka waxaa la odhanayaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana yacni man sanna fi lislaami sunnatan xasana wakadalika shay waxa weeye sunnaa shareecada ku ahaa oo waxa weeye mashruuc ku ahaa oo dadku ay ilaaween haddii markaa ruux soo nooleeyo oo uu bilaabana iyadana saas si la-eg waxaa la odhanayaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana laakiin muraadka looga jeedaa bidco xasana shareecada in lagu soo darisiiyo loogama jeedo oo macnaha lagama tilmaamayo waa midda labaadee waxa isweydiin leh haddii la yidhaahdo shayga markaa yacnii bidcada ah xasano iyo sayi'a ayay leedahay bidcada diinta lagu soo darisiiyaa bidca fiddiin yacni marka waxay leedahay xasana iyo sayi'a haddii la yidhaahdo waxa isweydiin leh shayga xasankaa maxaa lagu ogaanayaa xusnigiisa iyo wanaaggiisa shayga sayi'ana maxaa lagu ogaanayaa markaysaga yacni xumaantiisa maxaa lagu ogaanaya haddii la yidhahdo caqliga ayaa lagu garanayaa inay tani xasano tahay tanna markaa sayi'a tahay taasi waxaa la odhanayaa dariiqaasi dariiqii ahlu sunnaha ma aha waayo inuu shaygu xasan yahay iyo inuu markaa sayi yahay laguma ogaado markaa caqliga markaysagaa laguma ogaado yacni inuu shayga sawaab ku tacalluqo iyo inuu ciqaab ku tacalluqo laguma garan karo caqliga oo keliya mid lagu garan kara ma aha ee waxa weeye ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan inuu shayga sawaab iyo ciqaab ay ku tacalluqaan waxaa lagu ogaadaa yacnii sharciga ayaa lagu ogaadaa yacni waxakamat ilmuctasilatu alcaqla waa ka markaa yacni ay odhanayaan culammadu sida markaa jamcu jawaamicaba ku sugan yacnii qolada muctasilada la yidhahdo firqa lunsan ahi waxay markaa xakam iyo xaakim ka dhigatay caqliga markaasay waxay yidhaahdeen maa xasanahu alcaqlu fa huwa xasanun wamaa qabaxahu alcaqlu fa huwa qabiixun wax kastoo caqligu uu ku xukumo inuu wanaagsan yahay waxa weeye shaygaasi waa wanaagsan yahay wax kastoo yacni caqligu uu ku xukumo inuu xun yahayna shaygaasina waa xun yahay markaa sidaas iyada ahlu sunna waljamaaca ma qabaan oo waxa weeye xasan waxaa shareecada lagu yidhaahdaa wixii markaa shareecadu ay iidantay yacni waxa weeye maa rabbunaa lam yanha canhu xasanu wagayruhu alqabiixu waalmustaajanu saaxibu almaraaqi waa ka odhanaya wixii markaa rabbigeen aanu nahiyin oo inaga reebin yacni kaa xasan baa la yidhaahdaa wixii kaa ka soo hadhayna qabiix baa la yidhaahdaa marka waxa weeye maa rabbunaa lam yanha canhu muxuu u yidhi oo uu odhan waayo wuxuu rabbigeen ina amray ama rasuulkeennu sala allahu alayhi wasallam ina amray wuxuu uga jeedaa xasanka si uu usoo gudagalo mubaaxaadka laftoodu siday usoo gudagalaan oo waxa weeye xasankii ay uga mid noqdaan marka rabbigeen wixii marka aanu inaga nahiyin oo dhan waxaa la odhanayaa waa xasan baa la odhanaya yacni sidaas iyadaa waxa weeye ayaa markaa la yidhaahdaa marka haddii la yidhaahdo waxa weeye caqligaa lagu ogaanayaa inay bidcadani xasano tahay iyo inay sayi'ato caqligaa lagu qiyaasaya haddii sidaas la yidhaahdo waxaa la odhanayaa taasi dariiq sharciya ma aha oo waxa weeye ahlu sunna waljamaacana ma qabaan waayo marka yacni axkaamta sharcigaa iyo masaa'isha xukunkooda mid caqliga keliya lagu ogaan karo ahlu sunna waljamaaca ma qabaan ee waxa qaba markaysaga ahlubidaca ayaa qaba oo muctasilada iyo wixii la halmaala ayaa markaa qaba marka sidaas aawadeed dariiqaasi dariiq sunniya sidaasaan u ahayn waa midda labaadee haddii la yidhaahdo sharcigaa lagu ogaanaya sharciga ayaa lagu garanayaa oo lagu ogaanayaa inuu shaygaasi markaa yacni xasan yahay oo bidcadaasi ay xasano tahay haddii sidaas la yidhaahdo sharcigu hadduu ku tusiyey shaygaasi inuu xasan yahay oo wanaagsan yahay hadduu ku tusiyey bidcaba noqon maayo oo waxaan iswaafaqaynin inuu bidca markaa noqdo oo waxa weeye markaa shareecadii wax ku cusubu markaa uu noqdo oo markaa layska bilowday oo layskala yimi iyo waxa weeye inuu markaa noqdo yacni inuu markaa xasan noqdo oo shareecadii markaa waxa weeye ay ku tilmaanto inay haddana xasan uu yahay yacni labadaa shay mid iswaafaqaya markaa sidaas yadaa baynay u ahayd sidaas yadaa ayaynay markaa u ahayd marka waxa weeye erayga bidca laba macnaa loo isticmaalaayo bidca lugawiya iyo bidca sharciya ayaa loo isticmaalaa haddii culammada qaarkood ay yidhaahdeen masalan bidca xasana waa jirtaayo waa bidcadii markaa daliil loo hayo waxay uga jeedaan markaasoo kale markaa shaafici oo kale markuu sidaa leeyahay wuxuu uga jeedaa bidca lugawiya ayuu ka tilmaamaya oo wax luqadii bidca ku ah laakiin sharciga aan bidca ku ahayn ayaa jiri kara waxaana markaa jiri kara wax sharcigaba markaa bidca ku ah marka waxa weeye wa kulla bidcatin dalaala waxaa lagu xambaarayaa wixii sharciga bidca ku ahaabaa markaa lagu xambaarayaa amaa wixii markaysaa markaa shareecadu ay sharciyaysay laakiin yacni laga yaabo inay waxa weeye dadka markaa ku cusub tahay yacni taas waxaa la odhanayaa bidaca lugawiya waa la odhanayaayo inay sunno tahay yacni ma diidayso tusaalaheedu waxay tahay waa sida waxa weeye salaatu taraawiixi yacni jamca lagu tukanayay cumar ibnukhadaab uu dadka ururiye uu yidhi ubay ibnu kacbi tuji markaa uu ku yidhi taas iyadoo kale markaa iyadu oo cumar ibnukhadaabna uu yidhi nicmat albidcatu haadihi uu yidhi yacni waxa weeye bidcadaasi waxay culammadu kaga jawaabeen bidca sharciya ma ahe waa bidca lugawiya bidca lugawiya weeyaane bidco sharciya ma aha amaa waxa weeye salaadda markaa yacni taraawiixda in la tukado yacni ama qiyaamu leyl in ramadaan lagula yimaado yacni lala yimaado waxay tahay mid markaa yacni sunno oo nebigu inagu boorriyey sala allahu calayhi wasalam in jamaaco lagu sameeyana waa miduu nebigu sala allahu calayh wasalam ficil ahaan u sameeyey ficil ahaan oo habeenada qaarkood oo ramadaan ka mida ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam dadka tujiyey oo ay dadku ku xidheen oo ay ku daba tukadeen markii dambena markaa nebigu waxa weeye gurigiisa ayuu iskaga tukaday oo dadkii waa u soo bixi waayey waxaanu markaysagaa sida uu wuxuu ugu tukaday ay ahayd baqasho uu ka baqay in dadka lagu faral yeelo oo lagu waajibiyo yacni salaadda markaa qiyaamuleylka ama taraawiixda in lagu waajibiyo ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ka baqay markaa si aan dadka loogu waajibinin oo waxa weeye dabeed arrinkaasi xaraj iyo dhibaato aanu ugu noqonin ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ugu soo bixi waayey cilladii uu nebigu markaa inuu dadka u soo baxo uu jamaaco ku tujiyo uu isaga daayeyna markuu sharciyeeyey dabadeed waxay markaa ahayd cillo suushay oo meeshii ka baxday weeyaan oo markuu nebigu dhintay dabadeed in markaa dib laga waajibiyaa salaatu taraawiix wax suuragala ma aha waayo waxyigii waa go'ay yacni markaa waxyigii waa go'ay oo waxa weeye diintiina waa la kaamil yeelay oo ilaahay waxau idhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina marka maadaama sidaas iyadaa ay tahay waxa weeye cilladii maadaama meesha ay ka baxday jamaacadii uu nebigu sameeyey sala allahu calayhi wasallam ee salaatu taraawiix uu jamac ku tujiyey waxay noqonaysaa mid mashruuca oo sunno a bay markaa noqonaysaa marka yacni cumar ibnukhadaab magacowga uu ku magacaabay yacni markaa nicmat albidcatu haadihi oo bidca uu ku magacaabay oo bidco nicmole oo wanaagsan uu ku magacaabay wuxuu markaa uga jeedaa bidca lugawiya amaa bidca sharciya markaysaga ma aha mana aqbali karto inay bidca sharciya noqoto wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam sharciyeeyey oo sunneeyey haddii haddaba la yidhahdo culammada qaarkood baa waxay sameeyeen inay yidhahdeen bidacu waa qaybsamaan oo shanta axkaamood baa ku rumoobaysa sida ciisadiin ibnu cabdisalaam oo waxa weeye markaa waxay yidhaahdeen yacni shanta axkaamood mid weliba waa ku rumoobaysaa bidco waajibaha iyo mid sunnaha iyo mid mubaaxaha iyo mid makruuha iyo mid muxarama intuba jiraan haddii sidaas yadaa la yidhahdo maxaa lagaga jawaabayaa jawaabteedu waxa weeye bidcada ay sidaas yadaa u qaybiyeen waa bidca markaysagaa lugawiya ayay markaa sidaa u qaybiyeen oo wixii luqada markaysagaa bidco markaa yacni ku rumoobi karta oo bimacnaa dadka ku cusub waxay noqon karaan inay waajib yihiin iyo inay sunno yihiin iyo inay makruuh yihiin iyo inay mubaax yihiin iyo inay muxaram yihiin yacni markaa sidaas yadaa baa looga jeedaa laakiin waxa weeye bidca markaa fi shariica ama bidca fi ddiin diintii bidca markaa lagu bidcaysto lagu soo darriyey yacni iyadu dalaalo waxaan ahayn ma noqoto siduu nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam uu sheegay xadiiskaana wax markaa yacni cumuumkiisaas yacni lagu khasisayo wax lagaga reebayo yacni oo cumuumka lagaga leexinayo ama la odhanayo waa cumuum oo khusuus looga jeedo ama la odhanayo waa caam oo la khasisay midnaba wax lagu yidhaahdaa oo daliili markaa maqaamka ma yaallo oo markaa looma hayo marka sidaas aawadeed cumuumkaasaa la qaadanaya cumuumkaas ayaa markaa la qaadanaya marka waxa weeye marka la leeyahy wa kulla bidca dalaalana waxaa looga jeedaa bidca fidiin waa inaga eraygaa ku celcelina fidiin qaydka ah waayo bidcada sharciyadii waa waxa diinta lagu soo darisiiye weeye amaa waxyaalaha adduunyada markaa cusub ee lala yimaado sida diyaaradaha iyo waxyaalaha markaa sinaacaadka iyo warshadaha iyo waxyaalaha markaa yacni noocaasee lala imanayo la samaynayo taasi waxa weeye bidca fidiin ma aha waxa uuna nebigu sala allahu calayhi wasalam uhi antum aclamu biumuuri dunyaakum yacni markaa idinka ayaa u aqoon badan umuurta markaa adduunyadiinna waxaa laga eegayaa un shay shareecadu xaaraantinimaysay inaanu ahayn ayaa laga eegayaa laakiin ilaaba ilaa shay shareecada daliil markaa looga helo yacni in markaa yacni inay noqoto yacni lama shardiyo oo daliil markaa khitaabi ah oo bimacnaa khitaab yacni xukum khitaab ah oo bannaynaya in la helo looma shardiyo waxaa ku filan markaa baraa'a al asliya markaysagaa in laga daliishado baraa'adii asalka loo nisbeeyey in laga daliishado ayaa kaafiyo markaa ku filan markaa sidaas aawoodee cumuumka wax laga khasisayaa saasayna u jirin amsilada markaa uu ku bixiyey ciisadiin ibnu cabdisalaam oo waxa weeye uu misaaliyo uu yidhi waxaa jirta bidco waajibaha iyo mid sunna iyo ashyaada noocaasa uu sidaas yidhi waxa weeye ashyaada noocaasi ee uu tilmaamayaa waxa weeye bidca fidiinba markaa ma noqonayso oo waxyaalaha adillo shareecada ku leh ayuu ku tilmaamayaa waxa weeye inay tahay yacni markaa bidca markaa inay tahay ayuu markaa ku tilmaamaya tusaalaheeduna waxay ahaatay masalan oo kale waxyaalaha bidcada waajibadoo kale wuxuu ka tilmaamayaa yacni qur'aanka kulminta la kulmiyey cumar ibnukhadaab markaa uu kulmiyey taasoo kale waxa uu ku tilmaamayaa bidca waajiba markaa inay tahay qoraalka markaa markaa qur'aanka la qoraana waxay tahay miduu nebigu sala allahu alayh wasalam markaa uu yacni amray weeyaan oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi laa taktubuu canii hayra alqur'aan qur'aanka waxaan ahayn ha iga qorina faman kataba canii hayra alqur'aani falyamxu xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey kii qur'aanka waxaan ahayn iga qoraana ha masaxo ha baabi'iyo ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi marka in qur'aanka la qoro oo dayacaadda laga ilaaliyo oo la xafido waxay tahay mid shareecada markaa laynagu amray weeyaan marka maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray in markaa ay noqoto bidco yacni mid suurtoobi karta sidaas yada ah ayaynay markaa u ahayd mid suurtoobi karta sidaas yada ah ayaynay u ahayd bidaca mubaax oo kale wuxuu ka misaaliyey in waxa weeye yacni waxyaalo ku saabsan umuurta adduunyada marka umuurta adduunyaduna sideedaba waa iska mubaaxoo bidca fidiin ma aha markaa sidaas aawadeed daabidkii kuma rumoobayso yacni daabidkii marka bidca fidiin markaa yacni kuma rumoobayso oo bidcada uu nebigu sheegaya sala allahu alayh wasalam ee diinta lagu soo darrisiinayo tii markaa waxa weeye kuma saabsana oo yacni si loo yidhaahdo cumuumka xadiiskay ka hor imanaysa waxa markaa kale oo yacni markaa iyaduna maqaamka caddayn kara ciisadiin ibnu cabdisalaam waxaa laga soo wariyey masaa'il fara badan oo uu yidhi umuurta noocaasi waa bidco waana dalaalo waa bidco waana dalaalo umuuro badan oo uu yidhi ayaa markaa ciisadiin ibnu cabdisalaam ka sugnaatay umuuraha waxaa ka mid a yacni umuuraha uu sidaasoo kale markaa uu yidhi waa bidco oo uu aad iyo aad u inkiray waxaa ka mid ah yacni salaatu rakaa'ib baan filayaa inay ka mid ahayd salaad salaatu rakaa'ib la yidhaahdo waxaa ka mid ahayd waxyaalaha kale ee markaa waxa weeye uu yidhi waa bidco yacni salaamta markaa yacni dadku ay is salaamaan yacni markaa salaadda casar iyo salaadda markaa subax dabadeed yacni labadaa dabadeed inay dadku markaa is salaamaan markay salaadda ka baxaan yacni salaadda inay ka baxaan caadadaa dadka qaarkood baa sameeya ta noocaasoo kaleana wuxuu ku tilmaamay bidco makruuha inay tahay bidco makruuha ah inay tahay ayuu markaa ku tilmaamay marka ashyaa badan oo dadka markaa yacni qaacidada asalkaa ka qaato taqsiimulbidac qaacidada la yidhaahdo dad badan oo ka qaatay waxyaale ay bidco xasana ah ka dhigayaan oo ciisadiin ibnu cabdisalaam uu yidhi markaysaga waa bidco uu inkiray baa jirta taasna markaysaga waxaan markaa amsilo badan ayay markaa leedahay waxaanad ka arki kartaa amsilada qaarkood yacni markaa usuululbidca yacni kitaabka la yidhaahdo oo uu markaa calilxalabi markaysaga u allifay ayaa markaa lagu arki karaa oo qawaacidda bidac uu leeyahay yacni uu kaga hadlayo kutubta bidaca laga qoray waxa ugu fiican kitaab markaa yacni la yidhaahdo alictisaam oo shaatibi markaa sheikh la yidhahdaa markaa uu allifay abu isxaaq ashaatibi abu isxaaq ashaatibi sheikh la yidhaahdo ayaa allifay waxaanuu ka mid ahaa culammadii markaysagaa maqaaribada ayuu markaa ka mid ahaa waxaanuu ka mid ahaa culammadii ku ta'asurtay yacni markaa waxa weeye dacwaddii yacni markaa taqyadiin ibnu taymiya inkastoo kutubtiisa aanu wada helin oo aanu markaysagaa tamaaman ugu wada ta'asurin haddana markaysagaa bacdi ka mid a yacni markaa umuurihii yacni markaa islaaxiga ah ee tajdiidkaah ee uu ku baaqaya bacdi ka miduu kaga ta'asuray oo marka waxa weeye uu markaa yacni kutubtiisa ka faa'iidaystay laakiin kutubtiisii ma wada helino sidaas aawadee umuuro kaleoo markaysaga waxaan isaga qudhiisa yacni bidcoo ku sugnaa waa jiraan waxaanuu yahay markaa kitaabkiisu kitaab muctamad oo bidaca markaa lagu ictimaado haddana yaday caynkaa tahoo taqciidka markaa la qaacidaynayo bidaca iyo waxa weeye dawaabidda ay leedahay aad iyo aad kitaab u fiican markaa uu yahay inkastoo la yidhi muu dhammaystirin oo kitaabka uu dhexda ayuu kaga dhintay oo waxa weeye hadduu dhammaystiri lahaa markaysaga ay aad iyo aad u sii layaa badnaan lahaa haddana markaa qudhiisa bidac kaleoo ku sugnaa baa jira oo tasawuf iyo waxa weeye yacni tamashcur intaba leh oo in waxa weeye ta'asur markaysaga ashaacirada uu ku ta'asursan yaho sifaadka uu aawilayo iyo tasawuf markaysagaa yacni isaga ku sugnaa yacni umuuro caynkaasa ayaa markaysaga waxaan markaa ku jira sidaas aawadeed baa markaysaga waxaan markaa baaxisiinta mucaasiriinta markaa mid ka mida ayaa wuxuu ka qoray risaalo la yidhaahdo aliclaam yacni bimukhaalafaati alictisaam waalmuwaafaqaat kitaab markaa la yidhaahdo ogaysiin lays ogaysiinayo mukhaalafaadka markaysagaa sunnada ama sharciga khilaafsan ee muwaafaqaadka iyo ictisaamka labadaba markaysagaa ku sugan marka adigu calaa kulli xaal umuuraha noocaasi umuuro diidaya in waxa weeye laga faa'iidaysta ma aha laakiin waxa weeye markaa waa zallaad iyo simbirirxooyin weeye aan shiikha u caddaanin oo uu markaa ku dhacay markaa laakiin waa laga faa'iidaysanayaa umuuraha noocaasana waa mid laga taxadirayo weeye kitaabkiisuna kitaab aad u qiimo badan yacni weeyaan mucaasiriinta mid ka midina waa soo ikhtisaariyo waa soo koobay oo waxa uu ka yeelay markaysagaa risaalo mukhtasarulictisaam yacni marka calawi saqaafin in la yidhaahdo ayaa markaysagaa ikhtisaar ku soo sameeyey si uu markaysaga waxaan markaa kitaabku haddii uu diraaso gelayo oo la dhigayo iyo haddii markaysaga waxaan markaa yacni hadal kooban markaa qofku uu rabo oo hadalka badan laga yaabo inuu kala ilaawo mid walba yacni si uu markaa uga faa'iidaysto ayuu markaa isagoo mukhtasara ayaa markaa isaguna jira waxaana fiican marka isagaa ka noocaas oo kalea tadriis ahaan baa lagaga faa'iidaysan karaa oo markaa lagu dhigi karaa marka calaa kulli xaal shubahaadka ahlubidacu ay deliishadaan oo dhan oo ay yidhahdaan bidco kastaa dalaalo ma ah oo diinta lagu soo darrisiiya ee bidaca qaarkood aan dalaalo ahayn baa jirta dhammaantood shubahaadkaasi waa shubah markaysagaa liita weeyaan oo daciifa oo aan markaysagaa wax yacni quwa a aan markaa lahayn xadiiska afar boqol iyo laba iyo konton waa can cammaar bni yaasir radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxa uu cammaar yidhi waxaan maqlay rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam oo odhanaya ina tuula salaati arajuli wa qisara khudbatihi ma'innatu min fiqhih ina tuula salaati arajuli salaadda ninku inay dheeraato wa qisara khudbatihi khudbaddiisuna ay gaabato ma'innatun calaamad weeye min fiqhihi yacni markaa fiqigiisa markaa ku tusinaysa ama calaamad ka mida faqiihnimadiisa ka mid ah iyo axkaamta shareecada siduu cilmiga ugu leeyahay waa arrin markaa ka mida weeye calaamadaha ku tusinayay ka mid tahay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey markaa weliba ziyaada ayaa xadiidka la socotay faatiilu salaata waqsuru lkhudba inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni salaadda dheereeya waqsuru lkhudbata khudbaddana gaabiya yacni sidaas iyadaa weliba nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu ku sii daray marka taasi waxay ku tusinaysaa in waxa weeye salaadda markaa la dheereeyo marka nisbada khudbadda loo eego oo haddii la yidhahdo axaadiista qaarkood waxaa laynagu amray takhfiifka salaadda la khafiifinayo imaamiyadu salaadda inay khafiifiyaan ayaa layna amray marka sidee loo kulminayaa fa atiilu salaa salaadda dheereeya iyo axaadiista kale sheegaysaa yacni salaadda in la khafiifiyo falyukhafif marka waxaa loo kulminayaa tatwiilka iyo qasrigu yacni gaabinta markaa salaadda la gaabiyo ee la khafiifiyo iyo dheeraynta la dheereeyaa mid weliba waa shay nisbiya yacni markaa itaalada ama dheeraynta layna amrayaa iyo khafiifinta laamray layna amrayaa labadu isma caaridayaan oo isma diidayaan ee waxa weeye tan waxaa laga tilmaamayaa nisbada khudbadda marka loo eego yacni markaa salaadu ha dheeraato sidaas iyada ayaa laga tilmaamaya nebiguna sala allahu alayh wasallam marka uu khudbadaynayo khudbad markaa gaaban oo aan badnayn oo kelmado yaroo la xafidi karo ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam jimcayaasha ku khudbadayn jiray caadada nebigu sala allahu alayh wasalam may ahayn khudbad dheer oo markaysaga wakhti dheer yacni qaadanayso dadku ay ku daalayaan sida caadada wakhtigeennu ay tahay sidaas iyadaa markaa ma ay ahayn sunnaha nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed yacni markaa khutabada yacni in badan oo ka midi waxay samayso oo ku saabsan khudbadaha inay aad u dheerayso taasi waxay tahay waa khilaafu sunnati almuxammadiya sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan weeyaan oo uu nebigu in amray in markaa khudbadda markaa la gaabiyo weliba markaa khudbadda ha la gaabiye waa inay tahay yacni umuuro markaa jawaamiculkelim waa inay markaa koobsataa weliba ay usii badnaataana xagga waxa weeye tawxiidka iyo markaa umuuraha noocaasa inay ka warranto sidaynu dibba insha allahu tacaala ka tilmaami doonno oo tawxiidka iyo iimaanka iyo dadka markaysagaa xaggaas waa inay aad markaa khutabku yacni marka ay uga dhisaan marka calaa kulli xaal dheeraynta la amraya waa dheeray nisbiya takhfiifka marka la amrayaana waa takhfiif nisbiya labadu isma caaridayaan mid walba waxaa lagu fasirayaa uun sidii nebigu sala allahu alayh wasalam una dheereeyey una gaabiyey marka waxa weeye isku si ayuunbay noqonaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal laba shay oo iscaaridaya sidaas yadaa ayaynay markaa u ahayn waxaana loo yidhi calaamadda markaa calaamad ka mida calaamadaha ku tusinaya ninka fiqigiisa ayay ka mid tahay marka sidaas yadaa la waxaa laga tilmaamayaa yacni faqiihu waxa uu ku dadaalaa yacni markaa dadka waxa weeye sida uu hadalka ugu koobi lahaa shareecada aqoonta uu leeyahayna hadalka inuu markaa koobo yacni marka ayay keensanaysaa sidaas si la-eg dadkuna waxa weeye inaynay ku caajisin oo khudbaddii loo soo gaabiyo waayo khudabku waa meel caam ah oo waxa weeye ruux cilmil iyo ruux jaahil iyo ruux kastaaba waa imanaya marka sidaas aawadeed inay karaahiyaysan wax anfacayana ay kala tagaan ayaa markaa muhiim ah xadiiskii afar boqol iyo saddex iyo konton wa can ummi hishaamin ummu hishaam waxaa laga soo wariyey binti xaarisa oo ina xaarisa ahaatay radia allaahu canha ilaahay raalliha ka noqday qaalat inay tidhi maa akhadtu kamaan qaadanin qaaf walqur'aani almajiid suuraddaas ilaa can lisaani rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam carabka rasuulka mooyaane yaqra'uhaa iyadoo rasuulku xaalu markaa ku akhrinaayo kulla jumucatin jimco kastaba cala almimbari mimbarka uu ka akhrinayo ama istiinaaf ba laga dhigo le yaqra'uhaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ka akhrin jiray yacni suuratu qaaf kulla jumucatin jimco kasta cala almimbari mimbarka korkiisa ayuu ka akhrin jiray idaa khataba annaas hadduu dadka u khudbadeeyo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam in khudbaddiisa markaa jimce ay ugu badnayd inuu aad iyo aad markaa ugu akhriyo suuratu qaaf suuratu qaaf inuu aad ugu akhriyo waayo suuratu qaaf waxay ka warrantaa bacsiga yacni markaa waa ka warrantaa waxay ka warrantaa markaysagaa tawxiidka iyo sifaatka ilaahay wax ka mida geerida waa ka warramaysaa qiyaamada waa ka warramaysaa khalqigu ilaahay ashyaada abuuray bay ka warramaysaa yacni umuuro badan ayay markaa ka warramaysaayoo markaa tawxiidka iyo markaa yacni markaa yowmul aakhir rumaynta la rumaynaya iyo markaa ku saabsan markaa sidaas aawoodee celcelinta nebigu sala allahu alayh wasalam kusoo celcelinaya waxay ku tusinaysaa maqaasidda suuraddaasi ka warramayso in aad khudbadda jimce lagula dadaalo ayay markaa waxa weeye tilmaamaysaa yacni halka markaa dad fara badan khudabkoodu ay noqdeen yacni khudab markaa xamaasiya oo waxa weeye siyaasadu iskaga saabsan ay noqdeen oo sida badan waxa weeye aanay markaa yacni umuurihii ku saabsanaa tawxiidka iyo iimaanka iyo bacsiga iyo umuuraha noocaasa aynay aad markaa ihtimaam badan khutabkooda marka aynay ugu samaynin waxay ku tusinaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam khutabkiisu inay u badnaayeen yacni khutabka jimce inay u badnaayeen in markaa iimaanka ilaahay la rumaynayo bacsiga markaa qiyaamada laysa soo saarayo geerida ashyaada noocaasa sifaadka ilaahay umuurahaas inay aad iyo aad khutabkii nebigu sala allahu alayh wasalam uga warrami jireen suuratu qaafna inay sunno tahay in markaa lagu akhriyo lagu jarjaro khudbadda markaysaga waxa jumuucada ayay markaa ku tusinaysaa weliba aad loogu celceliyo xadiiskii afar boqol iyo afar iyo konton wa can ibni cabbaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isaga iyo aabihiiba ilaaha raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man takallama yowma aljumuca kii marka hadla maalinta jimce walimaamu yakhtubu walxaal alimaamu imaamku yakhtubu isagoo khudbadaynaya fa huwa ka mahali alximaari yaxmilu asfaara waxa uu la mid yahay sidii dameer oo kale oo yaxmilu markaa sida asfaaran yacni kutub xambaarsan waa jamcu marka waxa weeye sifrin yacni sifri ayaa waxaa la yhaha kitaabka weyn baa la yidhahdaa asfaarna waxa weeye waa jamceedii weeye sidii dameer marka waxa weeye kutub xambaarsan oo kale ayuu la mid yahay sidaan dameerkaasi kutubta aanu ugu intifaacaynin ayaa ruuxa khudbadda jimciyada ay soconayso hadlaaya aanu markaa jimcaha aanu ugu intifaacaynin wajhu shabaha la iskaga shabahaya waxa weye waa cadamu lintifaac waa intifaac la'aanta midnaba sidaan waxba uga dheefayn bay isugu mid xaggaa uga yihiin baa laga tilmaamaya waladii yaquulu lahu ka ku odhanaya ansit aamus laysat lahu jumucatun wax jimca la yidhaahdaa uma sugnaanin rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey biisnaadin laa ba'sa bihi sanadan wax dhibaatiya ku sugnayn ayuu ku soo wariyey wa huwa yufasiru xadiisa abi hurayra xadiiskan ibnu cabbaas adigu culammada qaarkood waa quweeyeen culammada qaarkood waxay tilmaameen xadiisku inuu xasan yahay sida waxa weeye xaafid ibnu xajar ba hadda uu yidhi biisnaadin laa ba'sa bihi waxaa kaloo sidaas yidhi ibnu kasiir oo yidhi isnaaduhu xasan wa in tukullima fii mujaalidin min qibali xifdih walahu shawaahidu min axaadiisa ukhar yacni waxa weeye xadiiska sanadkiisu waa xasan yacni mu odhan waa xasanun xadiisku si markaa la yidhaahdo shawaahidda uu tilmaamaya ayuu ku quweeyey ee waxa uu tilmaamay markaa sanadkiisu inuu xasan yahay oo kalaamka mujaalid laga hadlay inaanay ka degaynin xadiiskiisa in la taxsiiniyo oo waxa weeye sixaduna ay ka baajinaysa taxsiinka aynay ka baajinaynin sidaas yadaa ayuu markaa tilmaamay shawaahid kalena inuu leeyahay ayuu markaa waxa weeye ishaaray waxaa kaloo markaa xaafid ibnu xajar laftiisu fatxulbaariga waa markaa ka aamusay xadiidka waxaanu yidhi shaahid qawiya oo ibnu cumar laga soo wariyey oo mawquuf ah ibnu cumar ku ah ayaa u markhaati kacaya xadiidka ayaa xadiidka yacni u markhaati kacaya munaawi laftiisu waxau yidhi isnaadkiisu waa xasan sanadkiisu waa xasan axmed maxamed shaakir tacliiqa uu musnadka ku leeyahay sanadkiisa waxau yidhi waa xasan oo waxau ku tilmaamay inuu sanadkiisu xasan yahay ayuu markaa tilmaamay marka adigu culamo dhowra ayaa sidaas yadaa u taxsiiniyey ha yeeshee culamo kale oo daciifiyey baa markaa jira oo xadiiska tilmaamay inuu markaa daciif yahay waxaa ka mida markaa haythami ayaa ka mida oo waxau yidhi dadku mujaalid markaa badankoodu waa daciifiyeen nasaa'ina laba riwaayo u leeyahay riwaaye ahaan waa ku tawsiiqiyey yacni riwaayada kalena yacni waa daciifiyey mundiri laftiisu waxa uu tilmaamay oo ishaaray inuu xadiisku markaa daciif yahay buu ishaaray ibnuljawsi laftiisu yacni markaa xadiiska waa daciifiyey yacni ibnu cabdilhaadi isaguna muxararka ayuu ku tilmaamay marka uu yidhi min riwaayati mujaalid baa laga soo wariyey walaysa bilqawiyi oo inuu daciif yahay buu isaguna yacni marka uu ishaaray shaykhulalbaani laftiisu waa daciifiyey shawkani hortii yacni horuu u daciifiyey isaguna marka adigu calaa kulli xaal xadiisku laba qadar buu ka kooban yahay qadarka hore waxay tilmaamaysaa man takalama yowma aljumucati walimaamu yakhtubu fahuwa kamasali lximaari yaxmilu asfaara yacni markaa taas waxa weeye tafsiirkaas riwaayadaas marka ay fasirayso faqad lagawta oo inaanu ku intifaacaynin yacni marka uu tilmaamayo iyadoo markaa lafdigaas oo kale markaa yacni wax shaahida uma markaa garanayo laakiin markaa qadarka dambe ah marka waxa weeye waladii yaquulu lahu ansit laysa lahu jumuca yacni qadarkaasi waxa uu leeyahay markaa shawaahid buu leeyahay shawaahiddaana waxaa ka mid a xadiiska marka waxa weye uu soo wariyey imaam axmed oo tilmaamaya waman qaala sah faqad takalam waman takalama falaa jumucata lah waman qaala sah kii markaa ku yidhaahda marka isaga waxa mid kale aamus ku yidhaahda mid hadlay buu ku yidhi aamus yacni faqad takalamkaasi waa hadlay waman takalama falaa jumucata lah kii marka waxa weeye hadlaana wax jumco la yidhaahda ma laha imaam axmed baa soo wariyey sanadkiisana waxaa ku sugan jahaalo ayaa ku sugan sanadkiisana jahaalo ayaa markaa ku sugan marka sidaas aawadeed qadarkaa dambe waladii yaquulu lahu ansit laysa lahu jumuca waxau yahay markaisaga waa xasan qadarkaasi markaysaga waxa shaahidka uu leeyahay darteed ayuu markaa xasan ku yahay ibnu kasiirku markaa shawaahidda uu tilmaamayana waxa weeye qadarkaa dambe ayay u markhaati kacayaan oo marka ay tilmaamayaan marka wuxuu tilmaamayaa waxa weeye ka ku odhanayaa aamus inaanu jumco lahayn inaanu jumce lahayn jumco ma laha maxaa laga tilmaamaya jimce ma laha muraadka looga jeeda ijmaal baa ku jira maxaa laga tilmaamaya jimco ma laha waxaa laga tilmaamaya bimacnaa fadligii jumcada ma yeelanayo ee waxa weeye salaada duhur oo kale ay ugu xasilaysaa taasna waxaa lagu soo wariyay xadiiska ibnu khusayma uu soo wariyey oo tilmaamaya waman lagaa aw takhataa kaanat lahu duhra kii waxa weeye laqwiya oo laqwi la yimaada ama markaa dadka ka tallaabsada duhur bay u noqotaa duhur ayay markaa u noqotaa sheikhulalbaanina waxau yihi sanadkiisu waa xasan ibnu khusaymana waa saxiixiyey saas in la eg waxa weeye labada arnaaboodna takhriijka zaadka iyaguna waxa weeye waa ku taxsiiniyeenoo waxay yidhahdeen sanadkiisu waa xasan marka xadiiskaasi laysat lahu jumuca waa sii fasiray oo waxa uu ku fasiray inay waxa weeye salaadu jimca inay u xasilin oo waxa weeye fadligii markaa khaaska ahaa ee jumcadu ahayd inaanu helaynin ee marka waxa weeye duhur ay u noqonayso duhur ay u noqonayso sidaas iyadaa ayaa xadiiskaasina marka uu tilmaamay marka laysat lahu jumuca xadiiskaa kale ee ibnu khusayme soo wariyey ayaa markaa fasiraya oo macnihiisa sii caddaynaya xadiiskii afar boqol iyo shan iyo konton xadiisa abi hurayra wa huwa yufasiru wuxuu fasiraya xadiisa abi hurayrata ayuu fasiraya radia allahu canhu fi saxiixayni marfuuca ida qulta lisaaxibika ansit yowma aljumucati walimaamu yakhtub faqad lagawta yacni waxa weye xadiiskan laftiisu shaahid buu u yahay qadarka dambe oo waxa uu yahay macnaha qadarka dambe uu sheegay buu isaguna sheegaya faqad lagawta iyo laysat lahu jumuca yacni waxa weeye waa ay markaa isfasirayaan oo waxa weeye isma diidayaan idaa qulta haddaad ku tidhaahdo buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam lisaaxibika saaxiibka haddaad ku tidhaahdo ansit aamus haddaad ku tidhaahdo yowma aljumucati maalinta jimce walimaamu yakhdubu walxaal alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbadaynayo faqad lagawta laqwi ayaad la timi laqwiguna waa hadal aan faa'iide lahayn ama macno lahayn marka hadal aan macno lahayn oo faa'iide lahayn ayaad marka waxa weeye la timi ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa uu yidhi culamada qaarkoodna waxay ku fasireen markaa laqwigu inuu markaa hadda looga jeedo hadal faaxisho xun baad markaa la timi sidaas iyada ah ayay culamada qaarkoodna yacni ku fasireen marka ninka odhanaya waxa weeye aamus jumcaha laguma hadle sidaas iyadaa ku odhanaya waxa uu gudanaya alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar ayuu markaa samaynaya waa xadiidkani faa'iidaynaya wax wakhtiga kale waajib ah in la sameeyo oo sharciyo waajib ah in la sameeyo ayaa wakhtigaa khudbadda jimce aan mashruucba ahayn oo aan bannaanayn sidaas aawadeed ayaa ninkii yidhi ansid ku yidhi saaxiibkii la yidhi laqwi baad la timi ama jumcaba ma lihid ama jumcaba ma lihid taasi waxay faa'iidaynaysaa yacni laba xadiis oo markaa tarjiixeedu nowcan ma adkaaday maadaama ay yacni markaa mid waliba caam yahay wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay ayaa xadiiskani calaa kulli xaal yacni kala furan kara labada marka waxa weeye daliil waxay tahay waa labada markaa daliile markaa mid tilmaamayo in waxa weeye wakhtiga markaa imaamku khudbadaynayo inaan la hadlin inaan la hadlin waxay caam ku tahay kalaam oo dhan oo xataa salliga nebiguna sala allahu alayhi wasallam soo gelayo salliga nebiguna sala allahu alayhi wasallam uu soo gelayo axaadiista qaarkoodna waxay tilmaamaysaa nebiga sala allahu alayh wasallam haddii la xuso magaciisa lasoo qaado in waxa weeye lagu salliyo oo albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya iyo axaadiista la midkaa baa soo aroortay sixaaxa ah wakadalik yacni saddexdii uu markaa jibriil habaaray ee nebigana lagu yidhi aamiindha waxaa ka mid ahaa nin markaa yacni agtiisa lagugu soo qaaday oo aan kugu salliyin kaasi markaa ilaahay markaa naartaa ku fogeeyo ee aamiindha nebi maxamedow markaasaan dabeedna waxaan idhi buu idhi aamiin waana xadiis saxiixa waana xadiis yacni saxiixa labadaa xadiis mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay waa laba markaa mid waliba markaa yacni wejina caam ka ah wejina khaas ka ah xadiiska markaa hore oo ku saabsan wakhtiga jumcada inaan la hadlin ee waxay caam ku tahay hadal oo dhan oo salliga nebiguna ka mid yahay marka waxa weeye ayaa markaa ay caam ku tahay waxaynay khaas ku tahay waqtulkhudba faqad wakhtiga khudbadda jumcada keliya ayay markaa khaas ku tahay xadiidka kale isagu sheegaaya nebiga sala allahu alayh wasalam haddii magaciisa la soo qaado o aan lagu salliyin waciidka iyo goodiga iyo naarta sheegaaya waxa markaa isagu uu caam ku yahay awqaadda oo dhan waxaanuu khaas ku yahay salliga nebiga sala allahu alayh wasalam oo keliya ayuu khaas ku yahay laba xadiisoo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay ayaa markaa soo arooray yacni waxa weeye taasna tarjiixeedu aad iyo aad buu u adag yahay oo laba markaa yacni daliil hadday iscaaridaan oo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay sida loo kala arjaxaa waxaa ku sugan markaa yacni cusri ayaa ku jira sababtay ugu sugan tahay waxay tahay midkood inka kale lagu khasisa kama awlaysna oo haddaad tidhahdo kanaan khasisayaayoo ka kale ku khasisaya waxaa lagu odhanayaa cagsiga inaad tidhaahdo ka kale aad tidhahdo ka kaleaan yacni ku khasisayaa kan kama awlaysna loo odhanaya maxaad ku kala arjaxday waayo mid waliba oo u suubamaa ka kale in lagu khasiso wain yakun cumuuman biwajhin dahr falxukmu bitarjiixi xatman muctabar yacni hadduu waxa weeye cumuumku weji ka muuqdo oo labada daliil mid waliba weji markaysagaa caam ka yahay wejina khaas ka yahay yacni xukumku wuxuu ahaaday yacni markaa tarjiix in lagu kala arjaxo yacni in la kala arjaxo ayuu xukumku ahaaday yacni falxukmu bitarjiix ay kaa'inu bitarjiix tarjiix buu xukumku ku sugan yahay xatman muctabar falxukmu yacni markaa bitarjiixi xukumka lagu kala arjaxo yacni xukumka lagu kala xukumo bitarjiixi lagu kala xukumaa yacni markaa muctabarun yacni khabarkii waa muctabarun in laga dhigaa saxiixa yacni muctabarun mid la tixgelinayo weeye xatman yacni ay yuxtamu xatman marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa la odhanayaa salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu salliya awqaadda kale ee marka aan khudbadda jimco ahayn waajib weeyaan ha yeeshee wakhtiga markaa jumcada la khudbadaynayo markaa ma lagu sallinayaa mise markaa kuma sallinayo waxaa la odhanayaa labada cumuum mid takhsiis baa galoo ashyaabaa laga reebay oo markaa taka takhsiisku galay ee ashyaada laga reebay waxa weeye yacni haddii la eego yacni mid walba markaa takhsiis waa galaa la odhanaya ha yeeshee markaa weji kaley ku kala duwanaan karaan oo wejiga kaley ku kala duwanaan karaan waxay tahay wakhtigan khudbadda jumcada yacni waxa weeye wax wakhtiga kale waajib ahaa ayaan waxa weeye fasaxa aan wakhtigaa la fasixin daraaddeed u noqonaya midaan bannaanayn oo muxaram ah taasina waxa weeye waxay ahaatoo kale annahyu cani ilmunkar munkarkii in la reebo ama macruufkii in la amro iyadoo wakhtiga kale ay waajib taha haddana wakhtiga khudbadda jimce maadaama idni khaas oo gaara aan loo haynin inuu ruuxii markaa mustamica ahaa ku salliyo nebiga sala allahu calayh wasallam aan loo haynin waxa uu noqonayaa midaan markaa u bannaanayn buu noqonayaa midaan u bannaanayn ayuu noqonayaa yacni markaa qiyaasan cala annahyi cani ilmunkari waalamri bilmacruufi iyadoo laga qiyaasanayo macruufka in la amro munkarkana la nahyiyo mas'aladaa iyadoo laga qiyaasanayo ayay sidaas iyada ah yacni markaa tahay marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal cala alqawli araajix aqwaasha ahlulcilmiga qowlka raajixi waxa weeye wakhtiga yacni khudbadda jumcada inaanu markaysa waxaan markaa haddii nebiga la soo qaado magaciisa sala allahu alayh wasalam inaanu ku salliyin weeyaan ee hadhow markaysaga ayaa marka kale inuu ku salliyo weeye laakiin wakhtigaa khudbaddu markaa yacni ay jirto labada khudbadood ilaa intay dhammaanayaan waa inaanu nebiga sala allahu alayh wasalam ku salliyin waxaa kaloo markaa xusid mudan maadaama marka waxa weeye shaygii macruufka amarkiisii iyo shaygii markaa yacni munkarkaa nahyigiisii halkaas uu maraayo oo lagu tilmaamay laqwi inay tahay wakhtiga khudbadda hadduu markaa la yimaado ruuxa yacni mustamic ah imaamku hadduu yidhahdo aamus isaga waxba kuma sugnaa yacni wax xaraji kuma sugnaa laakiin dadka mustamiciinta ah iyagu inay yidhaahdaan markaa aamus inay cid ku yidhaahdaan oo hadlaan ta noocaasi marka waxa weye mid u bannaan iyadu ma aha sidaas aawadee hadallada kalena waa uga mudnaansha badan yihiin hadday tahay istikfaarka inaynay markaa iyaguna mashruuc ahayn hadday tahay istikfaarka hadday tahay waxa weeye aamiinta yacni aamiin la odhanayo oo imaamku waxa weye marka uu khudbadaynayo khudbaddiisa uu gebagabaynayo ducada uu ducaynayo yacni waxa weeye mashruuc ma aha inuu waxa weeye la yidhahdo aamiin aamiin la yidhaahdo waayo sidii lagu yidhi aamus idanaad ku hadasho aad aamiin ku tidhaahdo ma haysatid ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaameen in wakhtigaa dadku inay ta'miinsadaan oo aamiin yidhaahdaan inay bidca tahay bay ahlucilmiga qaarkoodna ay tansiisiyeen oo marka ay sheegeen marka calaa kulli xaal idankii markaa wax idanaad u haysataa ma jirto sidii lagu yidhi aamus idan dambe aad ku hadasho midaad haysato yacni sidaas iyadaa ayaynay markaa u ahayd waxaa kaloo xusid mudan wakhtiga markaa la ducaynayo gacmaha markaa yacni ee jumcada layacni markaa jumcada gudaheeda hadduu markaa yacni imaamku duceeyo gacmaha in la rafciyo ma aha yacni gacmaha in la rafciyo oo ama imaamka ama dadka kaleba marka ay rafciyaan yacni waxa weeye ma aha allahuma ilaa waxaa laga reebayaa un oo waxa weeye uu rafcinaya wakhtiga waxa weeye uu istisqaa samaynayo allahuma asqina hadduu yidhahdo gacmaha sare u qaadaya laakiin intii kale waxa weeye ducadii kale ee khudbadda ku timaada ee aan istisqaa ahayn gacmaha waxa weye ma rafcinayo nebiguna sala allahu alayh wasalam gacmaha sare uma qaadi jirin wakhtiga khudbadda jimcada ee farta ayuu taagi jiray farta ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa taagi jiray sidaas aawadeed ba saxaabada qaarkood markay sameeyeen yacni umarada qaar marwaan baan filayaa inuu markaa sameeyey waa kii ay lahaayeen qadaxa allahu haatayni yadayni yacni ilaahay ha xumeeyo yacni labadaa gacmood ee sare loo qaaday ilaahay markaa ha xumeeyo yacni waatay sidaas iyadaa saxaabada qaarkood ay marka u habaareen marka waxaa weeye calaa kulli xaal wakhtiga kale ee ducooyinka ee jumcada markaa khudbaddeeda aan ahayn yacni awqaadda qaarna nebigu inuu rafciyo sare u qaaday gacmaha awqaadda qaarna aanu sare u qaadin mid weliba waa suganta waa jirtaa ha yeeshee calaa kulli xaal wakhtigan khudbatuljumuca inuu gacmaha la rafciyo yacni mid markaa mashruuca oo ducada loo rafciyo mid mashruuca ma aha xadiidkii afar boqol iyo lix iyo konton wa can jaabirin qaal jaabir waxa uhi dakhala rajulu nin baa soo galay yowma aljumucati maalin jimca ayuu soo galay wannabiyu waalxaal annabiyu nebigu sala allahu alayh wasalam yakhdubu uu khudbadaynayo faqaala waxa uu ku yidhi nebigu sallayta yacni ay a sallayta miyaa tukatay waa min baabi xadfi hamzati listifaam hamzatulistifaamkii baa la xadfay qaala laa waxa uu idhi may qaala qum fasalli rakcatayni istaag oo waxa weeye fasalli tuko rakcatayni laba ragcadood tuko muttafaqun caleyh waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen ay soo wariyeen ninkan soo galay waxa uu ahaa nin layidhaha sulayka alkhatafaani nin la yidhaahdo ayuu ahaa marka ninkaa sulayka alkhatafaani la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa uu yidhi asallayta qabla an tajlis miyaa tukatay inta aanad fadhiisanin ka hor markaasuu yidhi may markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam istaag oo markaa tuko laba ragcadood tuko labada ragcadood oo nebigu amrayeyna sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa yacni markaa taxiyatulmasjid yacni markaa labadii ragcadood ee salaanta masaajidka ahaatay yacni marka ayay ahayd ee waxa weeye sunno qabliye ah markaa ma aha jumcadana wax sunno oo qabliye ah oo ka horraysaa jumcada ma jirto oo nebigu sala allahu alayh wasalam mana tukanin yacni umana tilmaamin in waxa weeye jumcada ka hor in la tukado nebigu sala allahu alayh wasalam uma tilmaamin marka sunna qabliya calaa kulli xaal ma laha sidaas aawadeed yacni culammada qaarkood qiyaaska ay samaynayaan oo ay odhanayaan waxaan uga qiyaasanaynaa salaada duhurka oo duhurka maadaama ay beddel ka tahay jumcadu yacni duhurka waxa weeye sidii markaa ay sunna qabliya u lahayd ayaannu markaa jumcadana sunna qabliya uga horumarinaynaa ta noocaasi waxa weeye waa mid markaa qalad ah yacni markaa weeye in looga qiyaastaana markaysagaa ma suuragal aha in looga qiyaastaana ma suuragal aha oo qiyaaskaasi waxau yahay qiyaasun yacni hayru saxiix qiyaas aan saxiix ahayn waayo tarkiga nebigu sala allahu aleyh wasalam uu markaa ka tegey sunnada qabliyada ah oo aanu qawlan iyo ficlan midnaba aanu u samaynin yacni dadkana aanu ku boorin inay mashruuc tahayna aanu u tilmaamin waxay ku tusinaysaa sunna qabliya markaa mashruuc ahi inaynay jirin ayay markaa ku tilmaamaysaa waa midda kale waxa weeye adaankan markaa hore hadda lala yimaado waxay tahay markaa mid yacni nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhtigiisii jiray may ahayn muu ahayn marka adaanka kale ee ka yacni markaa ka horreeya intaan imaamku yani yacni korin mimbarka intaan imaamku mimbarka korin yacni waxa weeye waxay ahayd midaan marka waxa weeye jirin adaankaas hore wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee waxa weeye cusmaan ibnu cafaan baa markii dambe yacni markaa la yimi cusmaan ibnu cafaan ayaa markii dambe ijtihaadan yacni markaa u sameeyey marka maadaama ay sidaas iyadaa markaa tahay oo waxa weeye wakhtigii nebiga aynay jirin yacni in markaa la yidhaahdo waxaanu cumuumaadka qaar baanu ka daliishanaynaa wa bayna kulli adaanayni salaa laba adaano kasta salaad baa udhaxaysa waxaa loo jeeday adaan iyo iqaamo kasta qiimi salaada la qiimayo iyo addimaad la addimayo kasta waxaa udhaxaysa yacni markaa salaad baa udhaxaysa laba ragcadood in la tukado haddana waxa weeye yacni adaanka iyo iqaamada dhexdooda wax salaadii suuragal ma aha oo imaamkii waxa uu saaran yahay khatiibkii mimbarka ayuu saaran yahay oo adaanka dambe waxaa la addimayaa isaga oo mimbarka fuushan ayaa markaa la addimaya markaasna waxa weeye khudbaddii buu u kacayaa marka la dhammeeyo khudbaddaasi markay bilaabantana waxa weeye ruux markaa debad ka soo galo taxiyatulmasjid tukanaya mooyaane dadkii kale ee joogay inay salaad u kacaan oo tukadaan mid u bannaan ma aha mid u mashruuca oo u bannaan ma aha ha yeeshee ruuxii markaa debad ka soo galaa oo taxiyatulmasjid markaa tukanaya isaga waa mashruuc bay u tahay isaga mashruuc ayay markaa u tahay nisbadiisa laakiin dadka kale sidaas iyadaabayna ugu bannaanayn inay markaa sunna u kacaan sidaas aawadeed xadiiska bayna kulli adaanayni salaa sidaas aawadeed baanu daliil ugu noqonay waayo markaa labada adaan ee la sheegaya waa min baabi takhliib waxaana looga jeeday adaanka iyo iqaamada ayaa markaa looga jeeday marka adaan iyo iqaamo kasta waxa udhaxaysa salaad baa udhaxaysa yacni markaa sunno oo qabliye ah ayaa markaa laga tilmaamaya sidaas iyadaa ayaa markaa looga jeeda sidaas in la eg waxaa la mid a xadiiska markaa tilmaamaya maa min salaatin mafruudatin ama maa min salaatin maktuubatin ilaa wa bayna yadayha rakcataan yacni salaad farali ma jirto hadday jirtana waxaa ka horraysa laba ragcadood oo markaa la tukado ayaa ka horraysa xadiiskaasina calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa ha yeeshee wax daliili uguma sugna in markaa jumcada sunno qabliyaha in laga horraysiiyo wax daliili uguma jiro waayo macnihiisu wuxuu noqonayaa un salaaddii nebigu sala allahu alayh wasalam yacni faralah ee uu ka horraysiiyey ama uu markaa inoo sharciyeeyey oo ina markaa inoo sheegay in salaad qabliyaha laga horraysiiyo sunna qabliya laga horraysiiyo ayaa la odhanayaa maa min salaatin mafruuda ilaa wa bayna yadayha rakcataan amaa waxa weeye salaaddii aanu nebigu sala allahu alayh wasalam laba ragcadood ka hormarinin aanu inoo sheeginna in laga hormarinayo iyadu markaysaga waxaan markaa lagama deliishan karo yacni cumuumkaas oo waxa weeye lama odhan karo waa laga horraysinaya waxaana sunnada nebigu u qaybsantaa sunna ficliya iyo sunna tarkiya ayay u qaybsantaa oo waxa uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam in la sameeyaa siday sunnada u tahay ayaa wuxuu ka tegaya cibaade ah ee qasdan uuga tegay nebigu sala allahu alayh wasalam in laga tagaa ligayri maanicin iyadoo maanic u diidayana aanu jirin yacni markaa qasdan wuxuu nebigu uga tegey in looga tagaa oo cibaade ah iyaduna waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa sidaas aawadeed ayaa markaa yacni ahlucilmiga ama jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen yacni markaa arkaanta baydka ee afarta ah labada uu nebigu istilaamay in la istilaamaa inay markaa waxa weeye inay sunno tahay oo mustaxab tahay waa labada markaa xagga yaman xige ah labada markaa yacni xagga galbeed xiga ama xagga shaam labada xigana nebigu sala allahu alayh wasalam ma istilaamino ma taaban sidaas aawadeed ayaa waxa weeye jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan inaan la istilaamayn oo la taabanaynin yacni marka ay ku tageen sidaa ay sheegeen baana markaysaga waxa markaa yacni mashruuca oo markaysaga fadli badan bacdu saxaaba waa laga soo naqliyey sida mucaawiya oo kale markaa inuu istilaamay waa laga soo naqliyey laakiin waxa weeye saxaabadu waa ku inkireen oo culammadii saxaabadu waa ku inkireen oo cabdillahi ibni cabbaas uu ka mid yahay waa ku inkireen marka sidaas aawadeed taa waxaa la xisaabinayay min qabiili zalla min qabiili zallaati alculamaa yacni culammada zallaadkoodoo kale ama simbirrixadoodoo kale noocaas oo kale ayaa la xisaabinayaa laakiin arrin markaa lagaga dayanayo yacni ma aha arrin lagaga dayanayo yacni markaa ma aha mucaawiye oo la odhanayo marka isaga waa sunne marka la odhanayo ma aha waxaa la odhanayaa waxa weeye in la sameeya mashruuc ma aha oo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam kama mid aha bal waxaa la odhanayaa min qabiili bidca yacni marka waxa weeye weeye oo waa noocii bidaca ayay noqonaysaa marka tanna arrin ijtihaadiya ma ahe waa arrin min qabiili zalla simbirirxo oo kale la xisaabinayo saxaabigana ra'yigiisu hadday saxaabada kale ku khilaafto oo waxa weeye min qabiili zalla la xisaabiyo yacni xaalka noocaasa yacni ma mancinayso samaynta saxaabada qaarkood marka ay sameeyeen in bidco lagu xukumo markaisagaa ma diidayso maadaama min qabiili zalla la ictibaariyey oo simbirirxoo kale laga soo qaaday oo aan laga soo qaadin markaysa waxa mas'ale ijtihaadiya oo laba qowloo marka muctabar ay ku sugan yihiin aan markaa laga soo qaadin saas aawadeed baa imaamu shaafici waxa uu yidhi calayna an nataxaraa sunana rasuulillahi sala allahu alayh wasalama tarkan aw ficla waxayna saaran sunnayaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam inaynu u qasadno ku dadaallo hadday tahay markaas samayn iyo hadday tahay ka tegitaan oo wuxuu ka tegaya cibaada inaynu ka tagno weeye wuxuu sameeyey cibaadaha inaynu samaynana yacni weeyaan sidaas yadaa ayuu marka waxa weeye uu yidhi marka sunna tarkiya calaa kulli xaal ayaa waxa weeye sidaas yadaa u jirta marka waxa weeye sunno jumcada ka horraysa sidaas yadaa ayaynay marka u jirin marka sunnada tarkiga ayuu khilaafsan yahay qiyaaska laga qiyaasanaya duurka looga qiyaasanayaana marka qiyaaskuna hadduu markaa khilaafo yani marka hadduu khilaafo yani marka xadiis nebi ama sunne marka uu khilaafo nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam waxa uu noqdaa qiyaas markaisaga baatil oo faasid lictibaara ayuu markaa noqdaa waalkhulfa linasin aw ijmaacin daca fasaada lictibaari kullu man waca yani waxa weeye khilaafka uu qiyaasku khilaafo nas uu khilaafo ama uu ijmaac khilaafo waxay ku magacaabeen culammada dhammaantood waxay ku magacaabeen yani fasaad alictibaar bay ku magacaabeen oo inuu yahay qiyaasun faasid lictibaar sidaas yada ay yahay ayay markaa culammadu yani ku magacaabeen waxaa kaloo xadiidka laga daliishanaya oo ku sugan in waxa weeye taxiyatulmasjidku fadhiga yar ee markaa uu qofku fadhiisto markiiba hadduu kaco inaan markaa fadhigaasi aanu ridaynin taxiyatulmasjidkii ayuu waxa weeye xadiisku marka uu ku tusinaya waxaa kaloo uu ku tusinaya marka mu'akad inay tahay yani markaa sunnada markaysa waxaan markaa taxiyatulmasjidku inay mu'akad tahay oo mid la adkeeyey ay tahay ayay ku tusinaysaa culamada qaarkoodna waa waajib bay yidhaahdeen laakiin alqowl araajix horena waa usoo aragnay waxa weeye waa in markaa inay waajib ahayn oo ay markaa sunno tahay sidaas yadaa ayaa qowlka raajixa miisaanka badani markaisaga u yahay qowlka raajixa ah ee miisaanka badani sidaas yadaa ayuu marka u yahay waxaa kaloo xusid mudan nebiga sala allahu alayh wasalam khudbadihii jimce uu khudbadan jiray badnaanshaha ay badnaayeen lala qabo mar qura markaisaga marna waaxida lagama soo naqlinin intuu soo galay nebigu sala allahu alayh wasalam in taxiyatulmasjid tukaday lagama soo naqlin taasina waxay ku tusinaysaa waxa weeye ruuxa markaa khatiibka ah nisbadiisa taxiyatulmasjidku inuu saaqid ka yaho ka dhacay oo aanu markaa saarayn oo ayna sunno isaga u ahayn marka inuu markaa taxiyatulmasjid tukadaa inayna sunno markaa isaga aynay markaa u ahayn sidaas yada ah ayaa waxa weeye taasna markaa laga qaadanaya sidaas aawadeed dadka qaarkood waxay sameeyaan oo intay khudbada soo gala ay inay waxa weeye taxiyatulmasjid ka horumariyaan ta noocaas waxa weeye waa khilaafu sunnati muxamadiya sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan marka weeyaan marka mashruucna sidaas yadii ama ficilkaasi ma waxaa kaloo culamada qaarkood ay ka daliishadeen xadiiska fasalli ragcatayni culamada qaar baa waxay yidhahdeen labada ragcadood ee nebigu amrayaa sala allahu alayh wasalam waa laba ragcadood oo sunna oo qabiliya ah bay markaa yidhahdeen taana waxay u daliishadeen riwaayaadka xadiiska lafdi waxaa ku soo aroortay yacni markaa asallayta qabla an tajii miyaad soo tukatay intaanad imanin ka hor laakiin ta noocaasa culammada xufaadii waxay ku xukumeen markaysaga waxaa tasxiif inuu ku sugan yahay arrinka noocaas ah oo waxa weeye qabla an tajlisa inay markaa tahay riwaayada saxiixa ah oo ay ruwaadda qaarkood markaa tasxiif ka galay oo qabla an tajii'a marka ay yidhaahdeen yacni waxay u wataanoo doonayaan inay ka daliishadaan inta aanad iman ee gurigaagii aanad ka iman ka hor miyaad soo tukatay laba ragcadood oo sunno oo qabliye ah sidaas yadaa bay marka u fasireen marka waxay yidhahdeen dabeed xadiiskan baaba noogu daliila sunno qabliyi inay jirto laakiin waxa weeye calaa kulli xaal riwaayada saxiixa xadiiska markaa ku soo aroortay waxa weeye qabla an tajlisa sidaas yadaa weeye qabla an tajii'ana culammada xufaadda sida mizi iyo markaa kayrkiiba ay sheegeen waxay tilmaameen inay tahay markaa tasxiif ruwaadda qaarkood ku dhacay oo qabla an tajii'a ay markaa ma aha markaa waa khata yacni marka waxa weeye tasxiif ku dhacay lafdigii tajlisa qabla an tajlisa marka wax xujiyay sidaas yadaa baanu ugu sugnay taxiyatulmasjidka ayaanu markaysaga arrinkani yacni marka uu ku saabsan yahay waxaa kaloo xadiisku markaa daliilu yahay ruuxa waxa weeye markaa soo gala iyadoo imaamku khudbadaynayo taxiyatulmasjidki inuu mashruucu yahay nisbadiisa oo inuu tukadaa ay u bannaan tahay yacni mashruuc nisbadiisa inuu yahay oo inuu tukadaa ay markaa u bannaan tahay ayuu markaa daliil u yahay waxaa kaloo xadiisku masaa-isha lagala baxayo ka mida oo markaa laga daliishanayo yacni khatiibku cidda uu la hadlaa cidda markaa yacni khatiibku uu la hadlee mustamiciinta ka mida jawaabista ay u jawaaban inay u bannaan tahay wax laqwiyana nisbadiisa inaynay u noqonaynin ciddii khatiibku uu la hadlo jawaabista inay u jawaabaan inay u bannaan tahay wax laqwiyana inaynay markaa noqonaynin wax laqwiyana inaynay noqonayn wakadalik waxaa kaloo la mid ah ciddii marka waxa weeye khatiibka la hadasha oo khatiibkii oo khudbadaynaya haddii marka ay la hadasho lilxaaja ay ula hadasho sida qur-aankii oo kaleu markaysagaa meel qalday markaasaa markaysagaa lagu yidhi markaas sidaa weeye oo waa loo sheego waa loo toosiyey yacni marka waxa weeye caynkaas oo kale waxay tahay waa mid marka bannaan marka weeye ama waxa weeye marka waxbaa markaysaga waxaan markaa loo sheegay oo masalan oo kale waxaa la yidhi marka istisqaa noo samee yacni oo ilaahay noo bari yacni xeelaha noocaasi waa mashruuc waayo nebigu sala allahu alay wasalam isagoo khudbadaynaya ninkii acraabiga reer miyiga uu soo gelayey marka uu soo galana markaasuu lahaa rasuulka rasuulka ilaahayow xolihii waa madheen yacni marka waxa weeye ee ilaahay noo bari oo markaysaga roob markaa noo weydii maalintii dambena saas si leega acraabiga markaysagaa weydiiyey oo yidhi markaa rasuulka ilaahayow yacni daadadkiibaa guryihii dumiyey oo xoolihii qaatay ee ilaahay noo bari inuu roobka markaysa waxa markaa naga yacni hayo oo naga qabto marka maalintii dambena saasuu markaa yacni nebiga lagu yidhi sala allahu aleyh wasalam midnaba nebigu kuma inkirina waa ka aamusay taasina taqriir weeye taqriir weeye nebiguna sala allahu alay wasalam wuxuu ka aamusaa waxay noqotaa xuja sharciya ayay markaa noqotaa sidaas aawadeed in marka ay bannaan tahay in khatiibkii cidi la hadasho oo lilxaaja ay ula hadashaa inay bannaan tahay bay ku tusinaysaa lilxaaja waxaynu leenahay mala yacni dadku inay iskala hadlaan ma aha laakiin wax xaaje oo markaysagaa dantu keensatay waa lagula hadli karaa oo sidaas yadaa waxa weeye waa mid markaa lagula hadli karo weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk